guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa magaalada nairobi ee dalka kenya ka daafuray shir ku saabsan ka digista xaaladaha halis wadareedka shirkan oo diiradda lagu saaray xaaladaha ka digista khataraha ay sababaan fatahaadaha iyo abaaraha ayaa waxaa ka qeybgalay agaasimayaal ka tirsan wasaaradaha dowladda federaalk soomaaliya iyo xubno ka tirsan qaramada midoobay maxamuud macalin cabdillo guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa ka warbixiyey muhiimada shirkan waxaan joognaa magaalada nairobi oo dabcan aan ka furaynay shir ay hay-adaha dowladda ee kala duwan ee arrimaha bulshada ka shaqeeya ay isugu yimaadeen wasaaradaha kala duwan kaasoo runtii ay hogaaminaysa sodma iyo hay-adda u n d d r ee united nationka u qaabilsan xaaladaha ka digista halis wadareedka dabcan waxyaabaha halka u joogna waxay ahayd sidii loo dadka loo fahansiin lahaa ama loola qabsan lahaa xaaladaha isbedelo oo cimilada ah sidii dadka loo bari lahaa ka digista xaaladaha khataraha ah oo mar oona dalkeena ka dhaco oo dabcan amay sababto fatahaado amay sababto dabcan abaaraha ama ay sababto xaaladaha karantada runtii dalka ku imaan karo oo xaaladaha khatarta oo dhan ayaa runtii halkan lagu baranayay dabcan waxaa kaloon halkan u joogaa xaaladihii fatahaadaha aan la filayn oo webiga shabeelle taasoo runtii aan dhibaato weyn ka geysatay inta uu webiga shabeelle maro oo saddexda gobol hiiraan iyo shabeelda dhexe iyo shabeelda hoose taasoo iidana halkan u joogno urgoboleedka igad xarunteeda halkan oo aan rabno runtii waxaan dareemaynaa in etoobiya biyahaasi ay soo daysay marka in jawaab laga bixiyo aan ka rabno in xaaladaha biyahaasi iyo sida ay ku soo fataheen iyo sida loo soo deeyey ay maadaama ay cross border ay tahay waxaa kaloontadoo runtii aad og tihiin in dalka ay ilaahay naga cayshay ay ku soo wajahan tahay sida la saadaaliyey abaar taasoo aan rabno insha allahu tacaala haddii laha yidhahdo inaan adduunyada u bandhigno oo hay-adaha iyo dowladaha halkan joogo sida ay nogala qayb qaadan lahaayeen dabcan isbuucda soo socdana hay-adda sodma waxay bilaabi doontaa gargaar gurmud deg dega oo dabcan aan gaarsiin doonno gobolada dalka oo dhan annagoo runtii diyaarad meeshii lugey kale ku geyn doono markab meeshii lugey ku geyn doono meeshii dhulka iyo baawur lugey kale ku geyn doono dabcan abaartu waxay saameyn doontaa from raas caseer ilaa raas gamboon shirkan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii bulshada soomaaliyeed looga digi lahaa xaaladaha halis wadareedka ee ka dhasha abaaraha iyo sidoo kale fatahaadaha